safiye cabdulaahi xasan dumiyane sagaal sano jaro ka nool magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay haysata shahaadada dugsiga sare welina kumid eta ardayda jaamacadda zamzam farac shee baydhabo waana kubaradaasa kuliyadda caafimaadka gaar ahaan kalkaalisnimada safiye weliba yeeda ka dhiiratay shaqooyin iyo anka badan ayna gebro soomaaliyeed baydhabona anjarna gabar yeeda ka shageeya si xirfada iyo ka badanyin megelka oo keliya waliba yeeda an bareertay in yeerumay taryooyinshe ohay in yeeda nagata makaanig baabuurta waliba yee ka shagayeesaata kokumada garaashyada magaalada gelinka dembe maalintii magaceyga waxaa laa safiya cabdulaahi xasan waxaana gabar soomaaliyeed waxaan ku noolay garaa magaalada baydhowa dugsi sare waa soo dhameeyey waaraan magaalada mandheera kusoo dhameeyey haddana waxaan dhigtaa jaamacadda zemzem university ee baydhowa waxaan ka bartaa caafimaad kuliyadda narsi midwife waxaanahay dhakhtarad waanahay garaash ka imaadaa maxaa sheeg waxyaabaha oo gaariga yacni baawartay ka halaysan yihiin aan isku day inaa aan shaqada labaad aan sii qabto sida kale oo kale inaan baawarta anigaan buufina oo kale shaqadan waxaan ku jiraaday muddo shan bilood waxaan indhaha ka fiirinayay laakiin inta anigaan gudagelay muddo waxaa laga joogaa laba isbuuca laga joogaa shaqadani aan ku jiro horta shaqada xaweyaan ani wax badan wax badan ano ilaa yaraanteyda maxaa la sheeg aan ku fikri jiray saan maxaa la sheeg hamigan aan ku yeesho saan oo maxaa la sheeg makaanimadan iyo aan uga hamiyo walaalkii ayaa waxaa iska lahay garaash dhowr mara anoo yar xataa la shaqayn jiray kabacdina walaashii nasra maxamed oo gaar ahaan ayaday ku nooshay magaalada kenya gaar ahaan nairobi igu dhiirigelisay inaan barnaamijkan aan ka qayb qaato yacni wax kastana waxaweye mataqaanaa sheeg adiga haddii oo hamigaagu ku jiro inaad isku daydid waa wax walbaa qabad safiye iyo dhallinyaradanka baaqda inyo baradan xirfadooyinka gaar ahaan han haysadan shahaadooyinka inyo shaqo un kusugna xafiisyada dowladeed iyone hanhaydeed laakiinse iyo sheegda inyo faylata inyo qobadan shaqooyin kubasan qalanka
horta shaqadan waxaa igu qasbay wax badanaan fiiriyey dhalinyaro badanaa waxaa jirta oo jaamacaday dhameeyeen badanaa waxay fadhiyaan derbiyaashay fadhiyaan marka waxbarashada kulley kuma xirno inaa adiga buuya qalna wax ku baratid laakiin waxay ku xiran tahay inaad gacantaada u adeegsatid farsamo kasta ay noqoto waxaan rabaa inay gacantooda ku adeegsadaan ani horta shaqadan maasha allah fursad weyn oo werka waayo qof hadda ka shaqeeya wadankan hadda ma lahan oo magaalada oo baydhabo anigaan joogna gabar hadda shaqadan haysa ma lahan maxaa la olin maxaa la niman lay ka shaqeynaya maadaama isaasi tahay anigana go-aankayga oo hamigayga uu yahay in horta shaqo ceeb maaha laakiin shaxda ceeb ah marka waxaan ka codsan lahay gabdhaha soomaaliyeed meel kasta iyaga ay joogaan shaqo walba iyaga ay rabaan inay yacni ay ka cabsanin gaar ahaan waxaan la siyaadlay gabdhaha koonfur galbeed inay guryahooda kasoo baxaan sax waaye horta rag iyo dumar isku mid maahan laakiin waxaweyaan qof walba waxaweyaan sida yacni fikradiis ay ku xiran tahay inuu wax qabsan karo inuu maxaa la isha yacni qof qof qasbee ma lahan laakiin qof walba hamigiisay ku xiran tahay ma fahantay marka maadaama meeshan oo oo soomaalida ay dhahaan raga loogu talagalay laakiin waxaan ku dhiirigelay maadaama anaga gabdha soomaaliyada ana inaan wax walba aan qaban karno siiba waxaan la siyaadlaya gabdhaha koonfur galbeed waxaan leeyahay isku daya inaa xamigiina kor u qaataan gabdhaha badanaa waxaa lagu niyad jebiya badanaa waxaa lahay gabar hadday wax barato jikey u dambeysa laakiin gabar wax baratay waa bulsho markaa gabar kasta waxaan ka codsanaya inay maxaa la isheeg hamigeeyada ay leedahay inay la cabsanin inay yacni wax walba ay qabsan karto inay wax walba isku dayso laakiin maxaa la isheeg haddaa waxbarashadana wax waa la baran karaa laakiin gacantan waxbaa laga baran karaa marka labada farsamo in la isku wado waayo weliba jaraana gebro badan oo leh xirfado shalgadiisan haanaso iyo ka maaray ayaan nololo tiidiyo inkastoo iyo ka yeertay inuu helaan dhiirigelin bulshadeed welina safiyo tusaalaan ee tahan raabada oo iyo ka diirad ayaan shaqooyinka qaar